Gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xariga ka jaray in ka badan toban wado oo interloog ah oo laga hirgeliyey xaafada taleex ee degmada hodan munaasabada xarig jarka wadooyinkan waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka socday dowlada federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir kan degmada iyo ganacsato iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir faarax cali fahle ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada isaga oo sheegay in bulshada degmadan ay wadooyinkan isku tashi ku dhiseen kusoo dhawo waxaan rabaa mudane gudoomiye dadkan isku tashi iyo garabkii iyo gaashaankii adiga iyo taladaadii iyo istaraatiijiyadaadii kabacdi markii ammaan la helay aa u dejiso magaaladan ayaa horumarkaanu ka yimid waana in lagaaga mahad celiyaa la-aantaana waxba kama qabaneen runta shacabka meeshaan jooga iyo maamulka iyo ganacsatada iyo haweenka markhaati waxay ka yihiin hal qof oo ka mida dadka reer hodan ee shaqadan loo qabtay inaan station loogu xirin inaan loo dhibaatayn haddana ay sidaan laamiyo iyo waddooyin interlooga ood markhaati ka tahay inaan ku dhisannay iskaa wax u qabso iyo garabkaaga iyo hal doolar ku dhiso dalkaaga qaaraan ah mudane guddoomiye xilliguna waa gaamaya warkuna waa gaamaya wax badanaan rabnay waxaad noo dhagaxa dhigi doontaa ku dhowaad shan laami iyo interlog xaafadana laamigaan interloggan aad joogto mudane mid walba laamiga markuu gooyo interlog kalaa ka socda xagga mid kasta markuu gooyo haddana xaafad kalaa la diyaarshay
dhanka kalena duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ku ammaanay maamulka iyo bulshada degmada hodan iskaashiga ay ku dhiseen wadooyinka muhiimka u ah isku socodka iyo bulshada degmada isaga oo sheegay in degmada hodan ay tusaale u noqon karto degmooyinka kale ee gobolka banaadir
waa run wuxuu ka dhawaajiyey guddoomiyihiinna in loogu magac daro maadaama ay aadayso ra-iisul wasaarihii hore cabdirashiid cali sharmaarke arna madaxweynihii allah yarxamuhu allah u naxariisto in loogu magac daro sii maalinadood aan furana cabdullaahi ciisaan ugu magac darnay marka inkastoon aad u jeclahay waddo laami ah oo haawey ah in cabdirashiid cali sharmaarke loogu magac daro haddana waa ku sii meelgaan waddadan maanta waxaad leedihiin waddada cabdirashiid cali sharmaarke ayaa la leeyahay wadooyinkan laga hirgeliyey xaafada taleex ee degmada hodan ayaa mid ka mid ah loogu magac daray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdirashiid cali sharmaake waxaana munaasabada xarig jarka kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka degmada hodan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada